Yo no me acuerdo. bueno.
Hello.
Hello.
Assalamu alaikum.
Alaikum salaam.
Een, adeer bal lambarkan igu qorban
Ee,
eber sagaal afartan
ee. Afartan
sideetan iyo afar sideetan iyo
sideetan iyo afar afartan waa leedahay sideetan iyo
eber sagaal afartan sideetan iyo afar ee
labaatan iyo lix
ee laba two alle kaash
ee
diin diinka wax ka khaldan yihin buu ileeyahay wuxuu ileeyahay ogtiin lamba codso wax saas uu ileeyahay waa xagee
waa noga butel meesha maya mutalka ee, wadada ka dhaca
ma- application soo sidoo kale maya applicationka weye applicationka walaal update uu ku jiraa maalmahan
ha xaggiina waa waa xaggiina aa
Waa, yaa mas-uul oo la weydiiya su-aasha qaba wakiilku ee
yaa la weydiini wakiilka
tabashada aan qabno aye annaga noo sheegay walaal annaga ku gudbinayna
waxaan ahaa muddo hadda daydkayga waad arki kartaa koodhka maalinkii wakiilka la isoo furay ee bisha waana shaqaynaa un- waan shaqaynaa un taniya intaa ee shilin maana arag lacagan u naga galaan uun bulshadiina aada uma baranin wax
wax agreementi oo maalinkii anuu hadda aan garanhayo oon idhaahdo hadda xafiiska waxaasaan agreementi ku gallayna ma garanayo ee anoo laba wakiil xalay toole oonu meel ku deganayn waxaanu nidhi labadan wakiil aska soo xidhnaba ee
shayga sidiisaba waxaa la rabaa nacfi inuu ka soo baxay la waadaalaysaa ahee
bulshadaadna waxaadna ku xidhan tahay bulshada imaatinkeeda bulshada ku xidhan tahay iyo sidii loo diiwaangeliye ee shirkadda shaqaalaheedu u dhaqaajiyo ee
Ee, annagu dadkii gacmaha kusoo qaqaban mayno waa sax hal kooboo shaaha hal kooboo shaaha kamaana cabbi ee shaygii in advertisement la sameeyo in xayisiis la sameeyo in shaqadii la dhaqaajiyo moral moral in la helo ee aad bay muhiim u tahay wari ho ho hoy qaad ee maxaa sh- maxaa lagu shaqeyno maxaa ya qajanti baan ahaa ramaas ramaas koorhkaygu waa afartan koorhkaygu waa afartan iyo laba lixdan waa afartan iyo laba lixdan buuraha sagaal sagaal weeyaan koorhkaygu marka tabashooyin wakiilada dhan hadda intaas ka aragnay tabashada way qabaan nin walba wuxuu leeyahay haddii aan wax ka soo kordhaynin dee wax loogu daala ma garanayno saddex bilood baan shaqaynaynaa hal kooba shaaho bigaysana kamaan acbin deedna bulshadiiba deedna in la yahay iska badaayaaba ku xidhan tahay ma ogtahay marka waxaa weeye in cabashada wakiilada wax laga qabto aad bay muhiim u tahay waxaan sidiisaba wax laga dha- ama ha yaraada ama ha badnaada shayga haddii wax laga dhadhamiyo waad ku dabadaali laakiin haddaaba koob shaaba ka cabin dee iska shaqeyn wanaan Eh, kaas yaa kiniisa la yidhahdaa shaqadan ma- waa shaqadii kiniisadoo kale ay dhahan islaamku ma ogtahay marka shaqadan shaqo kiniisadadoo kale ayaan nagu noqonin insha allah wuu iga gudba xogtaa haye haye asalaamu calaykum alaikum asalaam